بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى تسليما العيشة خركاوة المريض موضوع وصل في عنا قبل بلاغي لو شرحي كساب صنعاء dadka shareecadu ay u fasaxday inay iska afuraan ee soonka lagu waajibay intaa waxaan ugu gudbi doonaa qaybtii su-aalaha su-aasha koowaad waxa uu leeyahay sheekh haddii qofkii xanuunsanayay uu matagiisii bato soonkiisii ma ka jabaya ta kale ma lagu leeyahay haddii soonku ka jabo allaa ma kafaaro
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira matagu hadduu yahay mid aanu qofku iska keenin ee qofka qabtay oo ka qaalib noqday ama qof xanuunsanaya ha noqdo ama qof caafimaad qaba ha noqdee soomkiisa waxba yeeli maayo ka ahlulcilmigu isku khilaafeen oo haddii qofku iska matajiyo isagu uu sabab u noqdo inuu mata ka yimaado khilaafkana waxaa sabab u ah xadiidka abi hurayre ayaa sixadiisa muran ka taagan yahay odhanaya man daracahu lqay falaa qada'a calayhi qofka matagu uu soo laliyo ee uu ka xoog roonaadee ikhtiyaarkiisa iyo doonistiisa si aan ahayn uu kaga soo baxo qallo laguma laha macnaa soomkiisina kama jabin waman istaqaa'a falyaqdi qofka mataga iska keenaase ha qalleeyo imaamu axmed baa wariyay ahlucilmiga in fara badan oo ka midi waa saxiixiyeen ahlucilmi markaa daciifiyeena waa jiraan calaa kulli xaal su-aashan waxay ku saabsan tahay qof aan mataga iska keenin ee xanuunu ka keenay markaa soomkiisi ka jabi maayo wax qallaa iyo wax kafaaro lagu leeyahayna ma jirta wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana waxa leeyahay sheekh saa'ilkani qofka sooman haddii uu ursado carabka ma karaahiya ku jirta
qofka sooma looma diidin udugga looma diidin udugga iyo isticmaalkiisa waxa loo diiday qofka xaajiga muxrimka ah ama se muctamirka ee cumro exraaman laakiin qofka sooman looma diidin haddii xataa udug guriga lagu shiday ama meeluu joogo lagu shiday qiiqii wax ka midii uu galo qofka isagoon isagu inuu sankiisa ama dalqadiisa ku xareeyo aan doonahayn oon go-aansan soomkiisu waxba noqon maayo markaa qofkii soomanaa udugga noocihiisa kala duwan waa iska isticmaali karaa arrintaasina soomkiisa waxba yeeli mayso wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr saa-iilkana waxa uu leeyahay sheekh waxa aan hayaa tukaan waxa aan iibiyaa waxyaabaha la cuno sida waxa weeye hoodhida kalluunka qasacadaha markaa ma ka iibin karaa dadka dukaanku mar haddaanu ahayn goob loogu talagalay in cuntooyin lagu diyaariyo dadka laga iibiyo sida hudheelada maalinta rabadaan waa shaqayn karaa waa furnaan karaa hudheelada iyaga cunto in lagu kariyo rabadaantii waa in la xidho saddan lidariica iyadoo la awdayo waddada soom la-aantu dadka ay usoo marayso si aan loogu caawin dad aan soomahayn oo soomkuna uu ku waajibay soom la-aanta si aan loogu caawin waana sida ay ku dareertay caadatu lmuslimiin salafan wa khalafan horeyso iyo dambaysaba in goobaha cuntada lagu diyaariyo la xidho qofkaase dukaanka markaa iibinaya dukaanku maadaama aanu hayn meel loo furay in cunto lagu gado lagu iibiyo waa iska furnaan karaa haddaba cuntooyinka qaarkood oo dukaanka yaalla sida roodhida iyo kalluunka iyo ma la iibin karaa waxaa la eegayaa cidda laga iibinayo haddii aada hubto qofkan aad ka iibinaysaa inuu yahay qof soomu ku waajibay amaba se ay kuulo badan tahay oo dani qaaliba ay tahay inaad ka iibiso roodhida iyo kalluunka ma banaana waayo ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan wixii dembi iyo khalad ah isku caawinina oo qofka samaynaya qofka ku caawiya ku kaalmeeya isaguna dembi buu yeelanaya haddii markaa aada og tahay qof aanu soom ku waajibin inuu cunaayo ama sidaasi ay u badan tahay ama aanad garanahaynba oo aanay labada dhinac dhinacna kuula badan waad ka iibin kartaa kalluunka iyo roodhida iyo cuntooyinka kale ee diyaarsan maadaama ay jiraan dad aanu soomka ku waajibin ama dumar xaaladii aanu sheegnay ku jira ha noqdaan ama dad xanuunsanaaya ama caruur yaryar ama dad waaweyn oo waxa weeyaan gaboobay ama dad musaafiriina sidaasi marka waa la yeeli karaa wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana waxa uu sheekh leeyahay haddii qofkii isaga oo sooman uu socdaalo o uu safar galo ma ruqsadda ayuu qaadanayaa ayuu iska afuraya mise waxaa waajib ku ah inuu dhammaystiro maalinta inteeda ka hada inuu ee soomkii dhammaystiro jasaak baa waajib ku ah qofku haddii uu habeennimadii niyeysto soom waaguu u bariyo isagoo sooman sida saxdii waxay tahay wallahu aclam inuu iska afuri karo waana sida uu tusinayo xadiidkii anas bnu malik radi allahu canhu ee dersiga aynu ku sheegnay uu wariyey abu daawuud oo habeenkiibuu soom niyeystay maalintii qeyb ka midana waa soomanaa iyadoo gabaldhaci wax yariba uu ka harhsan yahay buu safar bilaabay markaasuu afuray mana jiro daliil markaa odhanaaya haddii qofkaasi waaguu u bariyo isagaoo sooman oo musaafirah soomkaasi ma burin karo daliil odhanaya ma jiro marka sida saxdii waxay tahay wallahu aclam qofka musaafirkaahi haddii uu safro isagoo marka hore soomanaa soomkiisaas waa jebin karaa ruqsadna taa waa u haystaa inuu dhammaystiraana waajib kuma aha wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaak allahu khayr su-aashana waxa uu leeyahay sheekh waxa aan jecelahay inaan dadka salaada u kiciyo markaa dadka aanu jaarka nahay ee i dhow dhow ayaa intaan markaan soo socdo salaada masaajidka ku soo socdo ayaan salaada u kiciyaa mikrofon ma qaato arrinta noocaasee sharcigu muxuu ka qaba arrintaasi waxay yeelanaysaa laba weji wejiga koowaad wuxuu yahay inuu qofku salaaddii u kicinaayo dadka iyadoo weli aan la gaadhin waktigii salaada oo weli aan la eedaamin taasi ma aha mid sharci ah waayo laba aadaan baa jira aadaanu alfajri alawal ama aadaanka salaadda subax ka horeeya iyo aadaanka salaada subax aadaanka ayaana dadka ku filan hadda kicinta aynu sheegayna waa mid qofku uu dadka dhex marayo uu dhawaaqayo ee uma jeedno qof aad toosinayso aada leedahay salaaddii ukac taas iyadu waa bannaantay qofka guriga kula jooga iyadoo waktigii subaxa aan laba gaadhin waad toosin kartaa salaatuleyl baabaad ukicin kartaa caaisha radia allahu canha waxay tihi kamaa fi saxiixi muslim kaana anabiyu calayhi الsalaatu wasalaam idaa faraqa min witrihi qaala yaa caaisha quumii faawtiri nabigu calayhi salaatu wasalaam salaatuleylkiisa markuu dhammaysto waxay tihi haddaan soo jeedana waa ila sheekaysan jiray haddaan hurdana wuxuu odhan jiray caaisha ay kaco salaada witrigaa tuko markaa tay masaladu ku saabsan tahay waa qof mikrofoon qaadanaya ama magaaladii dhex maraayo oo dadka salaada u kacay salaada u kacay leh kaasi aynu leenahay laba xaaladood buu leeyahy inuu sidaas samaynayo iyadoo waktigii subaxa aan la gaadhin weli subaxna aan loo eedaamin ficilkiisaasi mashruuc ma aha nebiguna ma samayn saxaabada rasuulkuna may samayn waxaana la odhan karaa ficilkiisa noocaasi waa bidco waayo waa cibaado cibaadaduna waa tawqiifi oo daliil lagu sugaa bay u baahantah xaaladda labaad waxay noqonaysaa salaaddii subax iyadoo loo eedaamay inta aadaankii ay qaamada udhaxaysa ama salaaddii subaxba iyadoo lagu jiro haddii qofku uu gurigiisa ka soo baxo dadka waa uu soo marayo waa ku odhan karaa salaa iyo salaada u kacay waa ku odhan karaa sidaana waxaa samayn jira oo yeeli jiray cumar ibnu khadaab radia allahu canhu saxaabada cid ka mid oo markaa ku khilaafto arrinkaa ku inkirtayna ma ogin oo ahlulcilmigu ma aanay sheegin taasina markaa waxay arrinta ka dhigaysaa ijmaac sukuutiya in saxaabadii ay isku waafaqeen arrintaasi inay bannaan tahay marka sidaa cumar yeeli jiray waa la yeeli karaa laakiin sida nebigu uu ka tegey saxaabaduna ay ka tegeen in la yska daayo la yska ilaaliyo wey tan dambe lafteeda waxa fiican qofku inaanu mikrofon qaadan mikrofonka waxaa laga yaabaa dadka inuu iscaajiyo uu dhibo amaba se uu ka nixiyo intaa markaa sawdkiisa iyo dhawaaqiisa uu gaadhayo uun inuu idhaahdo salaada usoo kaca taas iyada wax dhibi kuma jiro wallahu aclam baaraka allahu fiik jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay qur-aanka oo la dudubiyo oo aada loo akriyo oo lagu dhameeyo oo lagu khatimo hal maalin ama laba cisho gudahood arrinta caynkaasi xukunkeedu maxay noqonaysaa qur-aanka akhrintiisu waa cibaado aada iyo aada u qiimo badan aadaab sharciya oo loo yeelay arrintaana waa jirta qofka muslimka ee qur-aanka markuu akhrinayo qur-aanka akhrintiisa waa inuu miyiriyo waratil waratil qur'aana tartiila tartiilku waa si aada yara oo miyira oo kala dhidhigan qofku inuu qur-aanka u akriyo waana sidii nabigeenu calayh salaatu wasalaam qur-aanka u akrin jiray waana sida ilaahay uu faray sida aayadda aada maqasheen ku sugan saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim arrintaasi waa diidi jireen oo dadka qaarkood oo u sheegay muddo yaroo kooban qur-aanka inay ku khatimeen waxay ku odhan jireen haddan ka haddi shicri waxaad u dudubisay sida gabayga loo dudubiyo oo kale qur-aankana gabay in lagala mid dhigo ma aha walihaada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa diiday naha an yukhtama alqur'aan fii aqala min halaatin in qur-aanka lagu khatimo lagu gebagabeeyo saddex maalmood iyo habeenadood in ka yar arrintaasi se waxay yidhaahdeen culimmadu waa haddii qofku uu joogtaynayo haddiise aanu joogtaynahayn oo mararka qaarkood ay dhacayso sida rabadaantii oo kale dhibaato ma laha inuu qur-aanka ku dhameeyo saddex maalmood wax ka yar walihaadaabaa aimada islaamka in fara badanoo ka mida ay ka sugnaatay saddex maalmood wax ka yar qur-aanka inay ku khatimi jireen sida imaamu shaafici iyo bukhaari iyo aimo kale oo tiro badanba laakiin qofku haddii qur-aankii uu ku akrinayo saddex maalmood wax ka yar oo sida aimada habeen iyo maalin uu ku khatimaayo ama laba maalmood uu ku khatimaayo ama maalin iyo bar uu ku khatimaayo waa inuu qur-aanka wakti siiyo oo firaaqo fara badan qur-aanka u helo si uu qur-aankiina u akriyo si degan oo miyira tartiilka iyo miyirintana maqsuudka laga leeyahay waxaa ka mid a awalan qofku dhawaaqii qur-aanka uu ku dhawaaqayo inuu saxo qofku hadduu aada u dedejiyo waxaa dhici karta xuruufta qaarkood si kale inuu ugu dhawaaqo macnuhuba isbedelayo waxaa kaloo arrintaasi qofka ay ku caawinaysaa tadaburka fiirsashada macnaha qur-aankan uu akrinaayo qur-aanka markaa macnihiisa in loo fiirsadana qofka muslimka akrin waa mid laga rabo falaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin akfaaluha ilaahay wuxuu dhiirigeliyey qur-aanka in macnihiisa loo fiirsado marka la akrinayo la dhuuxo oo iimaan iyo khushuuc laga kororsado oo qofka muslimka ahi cilmi xataa uu ka barto aayadaha qur-aanka intuu u fiirsado arrintaasi in laga tagaana waa arrin tusinaysa kaflatu qalbin qofkan qalbigiisu inuu yahay qalbi kaafil oo ilaahay subxana wa tacaala ka jeeda taasina waxay ka dhalatay macaasi qofku uu ku jiro iyo xuquuq ilaahay uu ku waajibiyey oo uu dayaca ayay ka dhalatay waajibkuna wuxuu yahy inuu ilaahay subxana wa tacaala u toobad keeno si qalbigiisa ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ugu furo wanasalu llaha subxana wa tacala an yaftaxa quluubana lilqur'an waan nasdaada minhu iimaana wakhushuuca wsala allahu calaa nabiyina maxamed su-aasha ugu dambaysan kusoo gabagabeyna insha allahu tacaala saa-iilkani waxa uu leeya sheekh waxa uu leeya sheekh waxaad ka warantaa guriga waxaa nala jooga dad sooma isla markaasna salaadaha dayaca oo ammaan tukanin oo jamaca ka hara ama salaadaha qaarkood soo subixii oo kale ama soo
qofka muslimkaah waa inuu ogaado salaadu inay ka waajibsan tahay soomka waa rukunka labaad ee arkaanta islaamka ka mid a salaada ka tegisteeda nebigu calayh isalatu wasalaam kufri buu ku sheegay laakiin sooma ka tegistiisa dembi ha lagu sheegay ciqaab weyne ka dhalanay laakiin kufri iyo gaalnimo laguma sheegin culamaa ulislaam in fara badan oo ka midii waxay yidhaahdeen qofka salaad hal salaada ka taga ilaa waktigeedu uu baxo camdan si uula kaca uga taga cudurdaar la-aan qofkaasi waa gaaloobaya diinta islaamka waa ka baxaya qofka muslimkee soomayaa maxaa salaada u diidaayay salaadana waa inuu tukado qofka markaa soomaya aan salaada tukanahayn waa la ysku haystaa soomkii ma ka ansaxayo mise ka ansixi maayo muslim horta ma yahay mise maaha iyo muranka muran ka taagan yahayba ilaahay aa ka baqaan markaa muslimiinta qaarkood oo bisha ramadaan soomaya salaadii faralkaayna aan tukanahayn ama sagsaagaaya waxaanay u badan tahay qofkaasi inuu yahay qof aan ilaahay daraaddi u soomahayn qofku hadduu ilaahay daraaddi u soomaayo soomku waa ka adag yahay salaada waa waana ka wakti dheer yahay salaaduna soomka waa ka waajibsan tahay waana ka fududa wa waana ka wakti yar tahay maxaa keenaya markaa inuu salaadiina ka tago uu soomo waxay u badan tahay inuu isleeyahay uun dadku yaanay odhan hebel ma soomo ama dadku ha yidhaahdaan hebel wuu soomaa arrinta noocaasa waa in laga waantoobo oo salaada faralka ah lagu dadaalo gaar ahaan bisha rabadaan weliba raggu jamaacada ay ku tukadaan iyagoo iska ilaalinaya sifada munaafiqiinta oo ah salaada jamaacada in laga hadho salaada subaxee la xusayno weliba waa ta usii daran dadka noocaasii dadka ay guryaha kula nool yihiinna waa inay waaniyaan oo aanay ka aamusin arrinta noocaasi foolxumo inay tahayna aada iyo aad waa inay ugu muujiyaan awood iyo suldo iyo maamul haddii ay ku leeyihiinna arrinta noocaasa waa inay ku ciqaabaan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته